warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka digay fuquuqa bukaanada dhimirka sanatarada aqalka sare oo ka walaacsan kordhinta deynta ee dowladdu qaadan karto iyo weliba waxaa kaloo maqli doontaan somalilan oo ka hadashay shirkii uu ka baxay safiirka soomaaliya subax wanaagsan intaasi waxay haayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo waa arbaca taaradu waxaay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran xubnaha aqalka sare ee dalka ayaa walaac ka muujiyey tallaabo uu toddobaadkii hore baarlamaanka ku kordhiyey qiimaha deynta ay dowladdu qaadan karto golaha qaran ee xiradejinta ayaa dowladda dhexe u ogolaaday in lacag dhan ilaa toban trilyan oo shilin ay ka amaahan karto waa dhankaasi iyo dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah hase ahaatee senatarada waddanka ayaa sheegaya in la joogo xilligii arrintan laga fiirsan lahaa waxa ay ku doodayaan in ay laga maarmaan tahay in deynta lagu leeyahay kenya ay noqoto mid la maarayn karo sidoo kale xubnaha aqalka sare ayaa dalbaday in sida haboon loo isticmaalo lix dhibic sagaal bilyan oo shilin oo loo qondeeyey soddon iyo afar ka mid ah dowlad deegaanada waddanka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa ku taliyey in la iska kaashado sidii loo soo afjari lahaa takoorka ay bulshada ku hayso bukaanada qabo xanuunada saameeya dhimirka waxa uu hoosta ka xariiqay in shakhsiyaadkani ay u baahan yihiin in la caawiyo mister kenyaata ayaa xusay in xanuunka dhimirka uu la mid yahay kuwa kale ee lala tacaali karo ati mtu akipelekwa Madhare ulikuwa unamutoroka, unamuogopa, ni ndugu yako, ni dada yako, lakini wewe unaona huyu mtu hutaki kukaribia, tusipojua ya kwamba ni ugonjwa, na ugonjwa ambaye hutibiwi huwezi pona, lakini hakuna ugonjwa ukipatikana on time ambayo hauwezi kutibiwa.
baaqan ayuu hogaamiyaha waddanka diray xilli uu shalay degmada ngoonga ismaamulka kajiyaadh oo ku dhex dhigay ama ku dhagax dhigay dhismaha isbitaal casri ah oo heer caalami ah kaas oo daryeel caafimaad ay ka heli doonaan dadka la nool xanuunada maskaxeed mister kenyaata ayaa cid kasta oo wajahaysa dhibaatadani ku booriyey inay daryeel caafimaad ka raadsato xarumaha kala duwan madaxweynaha dalka ayaa dowladda ismaamulada ugu baaqay inay maalgelin ballaaran ku sameeyaan la tacaalidda xanuunada dhimirka madaxa xisbiga wiper kalonzo musyoka ayaa doonaya in guddoomiyihii hore ee ismaamulka nairobi mike sonko loo fasaxo inuu sagaalka bisha sideedaad ee sanadkani u tartamo xilka barasabnimo ee ismaamulka mombaasa waxa uu mister musyoka ku doodaya in sonko uu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo loolanka siyaasadeed hogaamiyaha wiper ayaa tusaale u soo qaatay in madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo ku-xigeenkiisa william ruto ay sanadkii labadii kun iyo saddexiy tobankii hogaanka dalka qabteen iyagoo wajahaya dacwad ka socotay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee i c c da
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya somalilan ayaa sheegtay in ay ka xun tahay tallaabadii safiirkii soomaaliya ee kenya danjire maxamuud axmed nuur tarsan uu uga baxay kulankii safiirada uu ku casuumay madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata isagoo diidaya ka qaybgalka wakiilka somalilan ee kenya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa lagu yidhi waxay tani si cad u muujinaysaa nacaybka iyo cadaawadda fog ay soomaaliya u qabto somalilan iyo shacabkeeda somalilan waa dal madax bannaan dimuqraadi ah u ku taamaysa nabad iyo xasilooni kula noolaadana dalalka aan dariska nahay ee soomaaliya ay ku jirto ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka danjere tirson ayaa la sheegay in markii uu goobta shirka tegay uu ku arkay calanka somalilan iyo dad matalayay somalilan taas oo uu si weyn uga carooday waxaana la sheegay inuu dalbaday in wax laga bedelo kadibna danjiraha shirka ayuu ka soo baxay markii dalabkiisa uu socon waayey somalilan ayaa wakiil ku leh nairobi mana cadda munaasabka uu wakiilkoodu ku joogay shirkaasi shalay kenya ayaa rasmi ahaan u aqoonsan somalilan inay tahay gobol ka tirsan soomaaliya balse sannadihii dambe ay nairobi sare u qaadaysay xidhiirka diblomaasiyadeed ay la leedahay somalilan dowladda soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marar badan ku eedeysay dowladda kenya inay faragelin toosa ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya kenya ayaana beenisay eedeymahaasi wararkan ka soo baxay somalilan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda kenya ee raaligelin ka bixisay qorshihii calanka somalilan looga dhexdhigay shirkii uu safiirada ku casumay madaxweyne uhuru kenyatta taasoo keentay inuu ka baxo safiirka soomaaliya ee kenya maanta oo arbaca ah taarikhduna ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha juun waxa ay xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya yeelanayaan kulan weynihii golaha shacabka ajendaha kulanka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ah sida la sheegay dhammaystirka akhrinta xeerhoosaadka golaha shacabka qoraal loo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu ogeysiiyey goobta uu kulankani ku qabsoomi doono ama ka qabsoomayo oona ah xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa sidoo kale waxaa xildhibaanada laga codsaday inay soo xaadiraan wakhtiga kulanka furmaya taa oo ah sagaalka subaxnimo ama saddex saaca subaxnimo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ayaa ku wargelisay xubnaha golaha deegaanka degmada xudur in wakhtigoodii sanadkii hore dhammaaday islamarkaana ay kala dirtay golaha iyadoo si ku meel gaar ah uu xilka usii hayni doono guddiga fulinta degmada oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha degmada ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha degmada xudur sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in dhowaan ay bilaabi doonto abaabulka dhisidda golaha deegaanka ee degmooyinka wakhtigoodii dhammaaday iyo kuwa cusub sidoo kale guddiga fulinta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxaa markaasi la falay ama la farayba in ay waajibaad shaqo gutaan ilaa iyo inta laga samaynayo golaha deegaanka degmada warqadda ayaa sida tan u qorneed ku golaha deegaanka xudur og guddoomiyaha gobolka bakool og nabadoonada iyo waxgaradka gobolka bakool og agaasimaha guud ee wasaaradda og wasiir ku-xigeenka wasaaradda og wasiiru dowlaha wasaaradda og madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddo ayaa lagu yiri wargelin wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku wargelinaysa ayaa lagu yidhi dhammaan mas-uuliyiinta warqadani sida tooska ahi ugu socoto iyo kuwa ogeysiinta kuleba in xubnaha golaha deegaanka degmada xudur mudaxileedkooda uu ahaa afar sano ee uu asteeyey sharciga dowladda hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu dhammaaday bishii oktoobar labada kun kow iyo labaatan sidaas darteed wasaaraddu waxa ay si kumeel gaar ah ugu wakiilatay maamulka degmada xudur guddiga fulinta ee hadda jira ee uu horeeyo guddoomiyaha degmada degmada waa ku-xigeenadiisa iyo iyo xogyaha dowladda hoose ilaa laga soo dhisayo golo deegaan oo cusub ayaa lagu yiri warqadaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu dambeyn dhegeystayaal madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamadiisa ku sugan magaalada bari ee severondesk iyo gobolka kharkiv uu soo gaaray khasaaro weyn waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada ruushka ee sare u qaaday howlgallada militari ay ka taagroon yihiin kuwa xukuumadda kiyev mas-uulkan ayaa wadamada reer galbeedka ee saaxiibada la ah ukrain ka codsaday inay u fidiyaan taageero dheeraada oo ku aadan hanaanka la iskaga difaacayo gantaalada riddada dheer